qabiil markaasaa weliba waxa u raaci jirtay yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi markaasu weliba qoomkiisii iyo tolkii iyo dadkiisii waa ka dhuumanayaa ninkaa inatu u dhalatay oo wuu iska qarinayaa muxuu isaga qarinayaa oo dadka uga dhuumanayaa min suui ma bushira bi xumaanta ay la xun tahay maanta waxaa loogu bishaareeyey bimacnaa yani wax u hadhayba ma jiro mar haddii la yidhi inan baa kuu dhalatay markaasuu laba arrimood kala dooranayaa oo xaalkiisu noqonayaa laba daran mid dooro markaasaa alle waxa uu yidhi waxay is odhan jireen markaa oo uu qofku ka sakari jiray sida ilaahay kaga warbixiyey ayumsikuhu calaa hunin am yadusuhu fi turaab ma waxa uu ku haystaa ceeb iyo waxa weeyaan dulli miyuu ku haystaa haba lagu caaye am yadusuhu fi turaab mise carada hoosteeda ayuu geliyaa oo nolol buu iskaga asaaba bimacnaa qofku jaahiliyadii carbeed ee hore labadaa arrimoodunbuu mid dooran jiray inuu ceeb isaga haysto iyo inuu waxa weeyaan nololba ku aaso si aan looguba ceebayn waana taasita ilaahay kaga warramay waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat maalinta qiyaame marka laysweydiiyo kii la xabaal ololiye nolosha lagu aasay biayi dambin qutilat maxay galabsatay ee lagu dilay waa maxay dembiga ay kasbatay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad halkaa ka fahmaysaa annahu arxamu bihim min waalidiihim in ubadkii awlaada ilaahay uga naxariis badan yahay waalidkii dhalay waayo rabbi waxa u lahaa walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narzuquhum waiyaakum ina qatlahum kana khutan kabiira waxau rabbi lahaa jala sha'nu walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq awlaadiina iyo ubadkiina halaynina faqri iyo caydnimo idinkoo ka baqaya waayo naxnu narzuquhum wa iyaakum waayo iyaga iyo idinkaba annaka ayaa idin wada arsaaqayna ina qatlahum kana khitan kabiira ilahay waxau leeyahy subxaana dilka ubadkiyo awlaada la laynayaa waa dembi aada iyo aada weyn oo min kabaa'ir dunuub ah walaalayaal waxaynu halkaa ka fahmaynaa jaahiliyadii hore islaamka ka horreysay inay dumarka sidaa u necbaayeen oo xataa ay nolosha ku aasi jireen ama waxa weeyaan ceeb iyo dullinimo ay ku haysan jireen waxaa kaloo walaalayaal dhaqankii jaahiliyadii hore ka mid ahaa annahu laa yakunu lilmar'ati xaqun fi lmiiraas jaahiliyadii hore carbeed gabadhu haba yaraatee dhaxalka wax xaqaba kuma way lahayn oo gabadhu waxa weeyaan dhaxalka may siin jirin waayo waxay aaminsanaayeen xaqba inaanay ulahayn inay wax dhaxasho si kastoo ay u tahay waxa weeyaan mid faqiiradoo waxba haysan haddana dhaxalka waa laga qadin jiray bal iska dhaaf inay dhaxalka wax ku yeelatee iyada ayaa la dhexli jiray sida xoolaha loo dhaxlo gabadhu waxay ahayd qabla alislaam yacni dumar tiro badan ayaa nin keliya ku wada hoos noolaan jiray markaasaa waxa weeyi iyadoo tiro go-an aanay ku xadidnayn waayo islaamku markii dambe sida xadiidkii khaylaan ibnu salama athaqafi waxa weeye nabigu sala allahu alayhi wasalam uu ku yidhi markuu soo islaamay isagoo toban haweene leh ikhtar minhuna arbacatan afar uu kala soo had islaamku markii dambe tirada ugu badan ee ruuxa muslimkii uu guursan karo dumarka xaggooda waxa uu ku xadiday afar laakiin jaahiliyadii hore dumar aan tiro lahayn oo intay doonaan ah ayaa intay waxa weeyaan guursadaan ayaa weliba meher iyo xuquuq iyo masruuf midna aanay siin jirin oo dan aanay ka geli jirin jaahiliyadii hore wax mehera dumarka may siin jirin umanay ogolayn haddaba ayatuha aluqtu lmuslima waxa weeyaan su-aashay noo taallaa waxa ay tahay haddii gabadhu ay nooca ahayd islaamka ka hor xaaladeeda islaamku siduu u bedelay waa inaynu isweydiino kayfa gayara alislaam majra taariikh siduu islaamku u bedelay taariikhda noocaas ahayd ee aada iyo aadka u tiiraanyada badnay balaynu eegno gabadha oo noocaas ah oo bohoshaa ama godkaa lagu ridayo iyadoo nool bal islaamku halkuu dhigay aynu eegno jacala alislaam almar'ata kariimatan tastaxiqu alxayaa islaamku waxa uu ka dhigay ruuxa dumarka ah mid sharaf leh oo karaamo leh oo waxa weeyaan nolosha xaq u leh yacni iyadoo markii hore ahayd mid aan nololba xaq u lahayn ayaa islaamku gabadha waxa uu siiyey xaqa nolosha markii islaamku u yimid litakuna shariikata arajuli fi lxayaa si ay ninka ula wadaagto nolosha qiimaha leh markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ilaahay waxau yihi jala shaanu ya ayuha annaas dadkiiow inaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa waxaanu idinka abuuray mid lab iyo mid dhadig waa aadam iyo xawaa shaahidka aynu aayadda uga gollenahay ama uga soconnaa waxa ay tahay waxaa laga dhigay labkii iyo dhadigii kuwa nolosha wadaaga min dakarin wa unsaa oo labadooduba nolol ay xaq u leeyihiin waxaa ruuxa dumarka a laga yeelay shariikata arajuli fi sawaabi waalciqaab mid ninka la wadaagaysa abaalmarinta iyo cuquubada labadaba iyadoon la kala saarin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa yihi jala sha'nu man camila saalixan min dakarin aw unsaa wa huwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ilahay waxau yihi subxaanah man camila saalixa min dakarin aw unsaa ruuxa wanaag sameeya ee lab ah ama dhadig ah soo arki maysaan yacni raggoo keliya laguma gaar yeelin wanaagga cidda samaynaysa bal waxa la yidhi cidda camal iyo cibaado wanaagsan samaysa ee min dakarin aw unsaa rag ah ama dumar ah markaa ragga iyo dumarku way u siman yihiin camalka iyo cibaadada wanaagsan samaynteeda sida ay abaalmarinteedaba ugu siman yihiin rabbi waxau yihi qofka camalkaa wanaagsan sameeya wahuwa mu'min isagoo mu'min ah oo camalkiisu uu ku duljilaysan yahay cala aliimaan waayo ruuxan iimaan lahayn camal iyo cibaado lagama aqbalo inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin وmن ykfr bاiman faqad xabطa camalu wahuwa fi اlaakirai min alkhasiriin marka had iyo jeer waxaa acmaash iyo cibaadaadka lagu aqbalaa waa marka ay ku duldhisan tahay iimaan صaxiixa iyo caqiida saliim ah ilahay subxaanahu watacaala marka waxa uu yihi man camila صaalixa min dakarin aw unsa wahuwa muؤmin ruuxa camal iyo cibaado wanaagsan sameeya ama lab ha noqde ama dadig ha noqde isagoo mu'min ah hee maxaa u helayaa samaradii abaalku waa maxay falanuxyiyanahu xayaatan tayiba waxaanu kaa ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan oo tayiba ah waa waa ifka iyo adduunyada inta la joogo walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun waxaananu ku abaalmarin doonaa abaalkooda iyo waxa weeyaan wanaaggii camalkii wanaagsanaa ay samaynayeenna waxaanu ugu abaalmarin doonaa abaalka ugu wanaagsan walanajziyanahum ajrahum waxaanu ku abaalmarin doonaa asharkooda iyo abaalkoodana biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalkii ugu wanaagsanaa ee ay samaynayeen ayaanu abaalka ugu wanaagsan ku abaalmarin doonaa walaalayaal hadihi alaaya waxay tilmaamaysaa ama ay tusinaysaa in ragga iyo dumarku ay u siman yihiin camalka iyo cibaadada iyo abaalmarinta intaba ilaahay waxa uu ballan qaaday nolol wanaagsan inuu siin doono nolosha wanaagsan ha moodin daaro dhaadheer iyo gawaari kala jiidan iyo dirham iyo dinaar iyo doolaar maaha nolosha wanaagsani nolosha wanaagsani waa iimaanka qalbigaaga degaya iyo yaqiinta qalbigaaga degaysa ee aad ku xasilayso aad ku degayso alaa bidikri illah tatma'inu lquluub waayo waxaa laga yaabaa ruuxu isagoo adduunye nooc walba ka haysta haddana inaanay noloshiisu deganayn oo warwar iyo walbahaadu ku jiro bal waxaa laga yaabaa inaad ku aragtaan gaalada aada waddankaa kula nooshihiin kuwa wax walba haysta adduunyo oo haddana lagu leeyahay wuu isdilay ama wuu isdeldelay oo noloshiibuu afgaran waayey nolosha ka maqani maxay tahay raaxo adduunyo nooc walba wuu ka haystaaye waxa ka maqan waa iimaanka oo wax la helo waxa ugu qaalisan ah walidalik qofka iimaanka helaa faqad wajada kulla shay wax walba wuu helay qofka iimaanka waayaana wax walba wuu waayey marka ilaahay waxau yihi ruuxa camalka iimaanka ku dhisan laga helo nolol wanaagsan oo adduunyana waanu siin aakhirana abaal iyo ajri wanaagsan ayaanu siinaynaa marka yacni ruuxii dumarka ahayd islaamku waxa uu ka yeelay mid ninka la wanaagaysa abaalmarinta iyo camalka iyo cibaadada suuban waa rasuulku waxa yihi sala allahu alayhi wasalam annisaau shaqaa'iq rijaal waxau rasuulku lahaa dumarku waa jeexii ragga oo bimacnaa ragga ayay la wadaagaan axkaamta shariicada ilaa maa khasahu daliil waxa daliilku uu ka soo reebay ee iyaga u gaarka a mooye waayo waxaa jirta bacdu laxkaam nusuusta ay tilmaantay oo ragga iyo dumarku ay ku kala soocan yihiin marka axkaamta qaadka ah ee ay ku kala soocan yihiin mooyaane waxa weeyaan shareicada cumuuman rag iyo dumarkii waa u siman yihiin sida abaalmarinta ay dumarku ragga ugagala midka yihiin ayaa cuquubadana ay ula mid yihiin oo ilaahay waxau lahaa subxaana liyucadiba almunaafiqiina walmunaafiqaat walmushrikiina walmushrikaat marka yani sida abaalmarintu ay raggii iyo dumarkiiba u gaadhayso ayaa cuquubada iyo cadaabkuna ragga iyo dumarkaba ay u gaadhayaan walaalayaal waxaa kaloo islaamku uu ka yeelay ruuxa dumarka ah iyadoo markii hore ahayd mid aan dhaxalka la siin oo laga qadiyo ayaa islaamku markuu yimid dhaxalka ayuu xaq ka siiyey oo ilaahay waxau yihi subxaana lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walinisaa'i nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun ilaahay waxau yihi jalla shaanu waxa ay raggii leeyihiin oo ay qaadanayaan qayb ka mid ah tarikadii ama maalkii ay ka tegeen labadooda waalid iyo xigtadooda sidoo kale dumarkiina qayb iyo nasiib ayaa ay ku leeyihiin maalkii labadooda waalid ay ka tegeen iyo xigsadooda kale waxaa walaalayaal halka aynu ka fahmaynaa islaamku inuu ruuxa dumarka ah siiyey xaq almiiraas inay dhaxalka xaq ku leedahay waxaa laga yaabaa bacdu lkafara ama acdaa lislaam iyo inta waxa weeyaan ka agdhow inay qaarkood yidhaahdaan ruuxa dumarkii dhaxalka ha hesho laakiin waa ka yaraysanaysaa ninka waxaynu leenahay haa way ka yaraysanaysaa ninka waayo ragga iyo dumarku ma sinna oo ragga ayaa ilaahay dumarka ka fadilay waayo ilaahay waxau yihi walirijaali calayhina daraja waxaa kaluu rabbi lahaa walaysa dakaru kalunsaa labku la mid maaha dhadiga iyo dumarka waxaa laga yaabaa in waxa weeyaan dadyawda waxa weeyaan gaalada ah ama afkaartoodu ay maska afkaarta gaaladu ay maskaxdooda gashay walow muslimiinba ha noqdaane arrimaha caynkaasa inay u dhandhami waayaan ama ay la yaabaan laakiin waxaynu leenahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif alkhabiir ilaah wax abuuray ee khaaliqa u ah ragga iyo dumarkaba isaga ma cid baa uga xogogaalsan addoommadiisa iyo makhluuqaadkiisa jawaabtu waa maya aantum aclam am illah ma idinkaa u cilmi badan mise allihii abuure khaaliqa u ahaa jawaabtu waxa ay tahay rabbi ayaa u cilmi badan haddaba rabbi isaga ayaa ragga iyo dumarka kala fadilay oo ragga u farabadiyey xagga dhaxalka dumarkana ka yareeyey waayo rabbi waxau lahaa lidakari mithlu xadi ilunsayayn waxau lad ku leeyahay ama ninkii waxa weeyaan labadii dhadiga ahaa nasiibkii ay helayeen oo kale oo bimacnaa halka ay ruuxa dumarku nasiib ama hal sahmi hal qayb ay ka helayso isagu waxa uu helayaa laba oo haddii maydku uu ka tago ruux dumar ah iyo nin hadduu ka tago oo waxa weeyaan dee maalkii marka thulis loo qaybiyo ninkii waxa uu qaadanayaa thulisaan laba saddex meeloodow laba gabadhiina waxay qaadanaysaa halka soo hadhay oo saddex meeloodow meel waxa isweydiin leh maxaa raggu uga badsadeen dumarka xikmad weyn baa ku jirta xikmatu axkami alxaakimiin waayo raggu iyaga ayaa jihaad ka gelaya iyaga ayaa soo shaqaynaya oo soo dhididaya oo banaanka u baxaya raggu meerka iyagaa bixinaya masruufka iyagaa bixinaya daryeelka ubadka iyo oorida ragga ayaa laga rabaa waxay xikmadda rabbi keensatay maadaama xilka ragga saarani uu weyn yahay iyaga xaggooda in loo fadiyo waayo waxaa laga yaabaa ruuxa dumarkii iyadu dhaxalka ay qaadato inay gurigeedaba la gashoy la fadhiisato laakiin waxaa laga yaabaa ninku dhaxalka qaybta uu qaato inuu dadkii uu mas-uulka ka ahaa wax ka siiyo ama uu ugu shaqeeyo marka hadiyo jeer raggu waa ka hawl badan yahay dumarka sidaasay dhaxalka uga badsadeen waana cadaalad iyo xikmad ilaahay uu sameeyey arrinta noocaasi waayo cadaaladu ma aha dadka in la wada simo bal cadaaladu waxa weeyaan wadcu shayi fii mawdicihi munaasib shayga in la dhigo meeshiisa ku habboon ee munaasabka ku ah taasaa cadli la ydhaha waxa dulmina la yidhaahdaa shayga in laga qaado halkii ilaahay dhigay markaa maanta waxa minal cadli ah waalxikma cadaaladda iyo xikmaddu waxay keensatay inay raggu ka bataan dumarka waayo way ka hawl badan yihiin xiirka la saaray ayaana ka weyn waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay yidhaahdaan oo ragga maantuma iyagaa xilba haya dee hadday iyagu xilkooda gabaan waa dembi iyagu ay ku jiraan oo ilaahay ku ciqaabayo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala xilka iyaga ayuu saaray sidaasaanu iyaga ugu dabiyey walaalayaal gabadhu qabla alislaam waxay ahayd sidaynu tilmaanay iska dhaaf inay dhaxal nasiib ku yeelatee iyadaa la dhexli jiray sida xoolaha taa ilaahay waa xarimay markii islaamku u yimid oo rabbi waxau ihi jalla shaanu ya ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karaha war kuwa iimaanka laga helaya mu'miniinta ahow xalaal idin ma aha oo waa idinka xaaraan inaad dumarkii u dhaxashaan karhaa qasab ay mukrahaat iyadoo la qasbayo waxa weeyaan dumarkii in la dhaxlo ilaahay waa idinka xarimay had iyo jeer qur-aanka maqsuudka ilaahay uu ka leeyahay iyo muraadkiisa waxa lagu fahmaa marka aada aragto sababu nuzuulka aayaddu ay kusoo degtay marka aayaddan sababu nuzuulkeedu waxay ahayd sida imaamu albukhaari uu soo saaray ibnu cabbaasna uu warinayo kaanuu idaa maata arajulu kana awliyaauhu axaqa biimraati waxa u lahaa yani waxay ahaayeen jaahiliyadii hore marka ninkuu dhinto xigtadiisa ayaa gabadhiisa uga dhaweyd oo uga mudnaan jiray cid walba ka soo hadhay xataa ehelkay gabadhu ka dhalatay waxa weeyaan ninkaa dhintay xigtadiisa ayuunbaa gabadha uga mudnaan jiray oo uga dhawaan jiray waktigii hore marka waxa u yihi inshaau inshaaa bacduhum tazawajaha wa inshaau zawajuuha wain lam yashaau lam yatazawajuuha lam yuzawijuuha fahum axaqu biha min ahliha fanazalat hadihi alaaya waxa uu leeyahay yani maada mar alla marka ninkuu dhinto ninkaa xigtadiisaa meesha iman jirtay dabadeed xigtadaasi gabadha hadday doonaan waa guursan jireen si ay iyada iyo maalkeedaba u dhaxlaan oo u qaataan hadday doonaanna cid kale intay u dhisaan oo u guuriyaan ayay iyagu maalka iyo meherkaba ka qaadan jireen hadday doonaanna iyana may guursan jirin cid kalena umay guurin jirine dhinac walba way seejin jireen si ay maalka iyo waxay doonayaan uga qaataan iyo hantida yacni xaaladdu sidaasay ahayd ruuxa dumarkii ay ku nooshahay jaahiliyadii hore marka ninkeedu uu dhinto laakiin islaamku markuu yimid ayaa ilaahay arrintaa u xarimay oo uu yidhi dumarkii khasab ha ku dhaxlina markaa waxaa gabadha lagu faral yeelay ninkeedu markuu dhinto inay gurigii ninkeedu kaga dhintay ay waxa weeyaan ku ciddo tirsato oy halkaa asayda ku qaado dabadeed markay ciddad baxdo ee ciddadu u dhammaatana meel alla meeshay doonta inay marto iyadoo maalkeedii haysata dhaxalkay ninkeeda ka dhaxashayna iyadu haysata bimacnaa ikhtiyaarka iyada ayaa islaamku u siiyey gabadh khasab lagu guursanayo ama lagu dumaalayaa ma jirtee islaamku gabadha ayaa ikhtiyaarka u siiyey in markay ciddad baxdo cid alla cidday doonta iyadu ay doorato oo ay guursato marka islaamku iyadoo gabadhu xaaladaa aada iyo aadka u dhibaatada badan ku jirta ayaa xorriyaddaa iyo wanaagaas u siiyey waxay ahayd gabadhu qabla alislaam mid waxa weeyi an meher la siin laakiin islaamku markuu yimid ayuu u waajibiyey gabadhu xaq inay uleedahay meher iyada u gaara oo xataa aabbaheed iyo hooyadeed aanay shaqo ku lahayn oo iyadu siday doonto ay ugu jihaynayso oo iyadaa xor u ah waxa lagu meherinayaa inta uu leegyahay iyo halkay marinaysaba cid alla cidla wadaagaysaa ma jiro ilaahay waxau yihi subxaana wa aatu nisaa saduqaatihina nixla dumarkii waxaad siisaan meherkooda siin idinkoo waxa weeyaan aan u diideen fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'an marii'a hadday meherkaa wax kamida idiin hibeeyaan oo iyagu iyagoo raalli kaa ay idin siiyaan dee markaa cuna idinkoo waxa weeyaan wax dhibaata aan ku qabin laakiin marka hore waa inaad meherkooda ay xaqa uleeyihiin aad siisaan waayo gabadha waxa lagu xalaashaday ee waxa weeyaan zawjo looga dhigtay waa meherkaa la siinayo haddii meherka loo diido waa shay muxaram ah walaalayaal waxaan muqadimadaas usoo maray iyo maraaxishaas si aynu u ogaano gabadha siday ahayd qabla alislaam ee wax xuquuqaba aan loogu ogolayn iska dhaaf xaqin loo ogolaadee dee iyadoo nool baadan la caasayay laakiin islaamku markuu yimid xaq iyo xuquuq buu u yeelay karaamo iyo sharaf ayaanu siiyey haddaba labadaa markaynu isbarbar dhigno waxaynu isweydiinaynaa maanta yani man iladii adalla almar'a waman iladii acazaha war gabadha yaa duleeyey oo ihaaneeyey oo god ku riday yaase dadkii lagu riday ka soo saaray oo sharfay yaa ciseeyey ma islaamka mise waa gaalada xaqiiqadu waxay tahay islaamka ayaa sharfay markuu ka soo saaray godkii lagu riday waxaynu isweydiinaynaa man iladii dalamahaa waman iladii xaramaha cani dulm gabadha yaa dulmiyey oo xaqeedii duusiyey yaase xoreeyey oo xaqa ilaahay siiyey xaqiiqadu waxay tahay islaamku gabadha waa ka xoreeyey ee xaqa ilaahay siiyey ee dulmigii ka kor qaaday laakiin maanta acdaau lislaam cadowga islaamka iyo gaalada iyo inta raacday markay arkeen islaamku gabadha sharafta uu siiyey iyo makaanada munaasabka ku ah ee islaamku ruuxa gabadha muslimadaa uu dhigay markay arkeen ee ay karaamadaa iyo sharaftaa u quuri waayeen ee ay arrintaasi waxa weeyaan aada iyo aada u dhibsadeen xasad ay xasdayaan gabadha muslimadaa darteed ayaa waxay ku baaqeen oo ay hakudhagyadooda iyo shacaaraadkooda ku muujiyeen gabadhii baanu xoraynaynaa oo xaq laga duusiyaanu usoo saaraynaa laakiin xaqiiqada lama dhaafaankii waxay tahay ma xoraynayaan gabadha gaaladu laakiin way dullaynayaan waanay dulmiyayaan haddii laga tegi waayo oo xornimadoodu ay xornimo tahayna xishoodkay ka xoraynayaan oo xijaabkay ka xoraynayaan oo islaamka iyo aadaabtii sharciga ahayd ayaa ay ka xoreynayaan oo ay ka xayoobinayaan marka xornimada gaala ay ku dhawaaqaysa had iyo habeenba waa gabadha muslimada ah inay diinteeda iyo xayaheeda iyo xishoodkeeda ka xayoobiyaan oo ay ka saaraan haddaba dumarka muslimaadkii ma baraarugayaan oo makriga iyo shirqoolka gaalo iyo dabinkay u dhigayaan ma garanayaan mise way kuwa go-ayaan taasi dumarka caqliga leh ayay u taallaa inay gartaan waayo xaqiiqadu waxa ay taayta ilaahay kaga waramay wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiluu maylan cadiima kuwa waxa weeyaan shahawaadkooda iyo naftoodu waxay jeceshahay kuwa raacraacayee gaaladii waxay idinla doonayaan inaad xaqa iyo xishmada iyo xishoodka aad ka leexataan sidooda ayay doonayaan nolol xayawaannimo inaad ku noolaataan waayo nolosha qofku shahawaadkiisa iyo shahwadiisa inuu daba soconayaa waa nolol xayawaannimo laakiin nolol bani aadam oo karaamo leh ma aha haddaba gaala siday dumarka la doonayaan waa taa waa inay ku xayaysiiyaan shabahooda dacaskaa iyo saabuunta iyo shaambooda waxa inay xayaysiis uga dhigaan waa gabadhu inay noqoto haad waxa weeyaan hilib banaan yaalla oo haadu ay ka dhargayso oon karaamo lahayn sidaasay la doonayaan inay sharafteedii ka soo saaraan oo ay waxa weeyaan meel cidlaha kaga dhaqaaqaan ilaahay waxa yihi subxaana qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wama tukfi suduuruhum akbar waxau rabbi tilmaamay subxaana inay cadaawadda iyo collaysanku afkooda uu ka soo baahiray gaalada oo uu ka muuqday laakiin waxaa laabtooda ku qarsooni uu ka wenyahay marka weligaaba gaal nasteex kuuma aha laakiin cadow buu ku yahay waxaa kaloo rabbi ulahaa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu ka zuuli maayaan gaaladu inay idinla diriraan oo idinla dagaalamaan ilaa diintiina ay idinka celiyaan oo ay dib idinka celiyaan haddii ay awoodaan hadafkooda iyo yoolka ay hiigsanayaan ay u socdaan waa inay diinta idinka saaraan wax kale ku raalli noqon maayaan sidaa darteed ayaa rabbi waxau lahaa jalla sha'nu walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum nebi moxamedow yahuud iyo nasaaro kaa raalli noqon maayaan ilaa miladooda iyo diintooda aada raacdo waxaa kaluu rabbi lahaa jalla sha'nu maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yaktasu biraxmatihi man yashaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay ma jecla kuwa gaaloobay ee ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara iyo kuwa mushrikiinta aan kitaabba lahayn dhammaantood ma jecla waxay ka siman yihiin inaanay jeclayn an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum in xagga rabbigiinba khayr idinkaga soo dego ma jecla wallahu yaktasu biraxmatihi man yashaa ilaahayna raxmadiisa iyo deeqdiisa cid uu doono ayuu ku daar yeelaa waxaynu halkaa ka fahmaynaa walaalayaal inaan gaal marnaba kula jeclayn wanaag iyo khayr inaanu kula jeclayn oo gaal weligii aanu nasteex ku noxonayn waayo risaaladii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayay cadaawadooda iyo xasadkooda uu kasoo bilowday waayo yahuud iyo nasaare iyo gaalo iyagoo xaqnimada nebi moxamed og oo aanu shaki iyo medmadow kaga jirin oo ilaahay ku tilmaamay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waxay nebi moxamed iyo tilmaamihiisa u garanayaan siday ubadkooda iyo carruurtooda u yaqaanaan ayay haddana ka gaaloobeen maxay uga gaaloobeen xasadan min cindi anfusihim waa xasad naftooda ka ahaaday oy nebi moxamed ka xadfayaan risaalada iyo nubuwada ilaahay ku karaameeyey oo ay leeyihiin maxaa isaga rasuul looga dhigay miyaa annakaa ka sharaf badane annakaba waxyigu lagu soo dego marka gaalo xasadkoogu waa guul waana qadiim halkaasaanay la bilaabantay bicsadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa ma nimanka nebi moxamed xaasiday ayaa adiga maanta harkuu jiidaya qofkaan caqliga lahayn ayaa moodaya inay naseex yihiin laakiin naseexo waa ka fog yihiin walaalayaal haddaba haddii waxa weeyaan gabadha muslimada ah sharaftaa islaamku u siiyey gaaladuna ay sharaftaa uga ba-ayaan oo ay u diidayaan waxaynu haddaba muqadimadaa iyo hordhacaa dabadii aynu isweydiinaynaa gabadha muslimadii waa maxay goorma ayay gabadhu muslimo tahay islaamku ma wax layska sheegto lagu abtirsadaa mise waa sifaat iyo tilmaamo qofka laga helay lagu sifaynayo xaqiiqadu waxay tahay almar'atu almuslima gabadha muslimada ah ee islaamka ku abtirsanaysa abi lislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakaruu biqaysin aw tamiimin nasabka ugu sarreeya ee ugu qiimaha badan waa nasabka islaamka almuslim taa inaad ku faanto waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin haddaba nasabkaa qiimaha leh in ruuxa muslimkii inuu ku faano ay tahay gabadha intisaabkeedu ka dhab yahay waa tee waa ta sifaadkan laga helay bal markaa inta waktiga inooga hadhay yacni gabadha muslimadii sifaadka ay leedahay wax kamida salaynu tilmaamo almarأaة muslima taxtajibu talbiyata linidaai rabbiha gabadha muslimadaa sifaadkeeda waxa kamid ah inay u xijaabato iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecaysa talbiyata linidaai rabbiha waayo rabbigeed ayaa nebi moxamed kusoo dejiyay aayaatun tutla ilaa ywmi alqiyaama aayaad la akrinayo ilaa maalinta qiyaame oo ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa moxameda ku faray inuu dumarka muslimaadka ah xijaabka iyo jilbaabka sharciga amro isagoo ka bilaabaya waxa weeyaan dumarkiisa iyo habyihiisa iyo gurigiisa iyo qoyskiisa isagoo ka bilaabaya dabadeed gaadsiinaya dumarka muslimaadka oo dhan ilaahayna waxa uhi jala sha'nu yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yudayn wakana allahu gafuura raxiima ilaahay waxau ihi subxaanah yaa ayuha anabiy nebi allow qul liazwaajik waxaad ku tidhaahdaa haweenkaaga aada qabto iyo hablahaaga iyo dumarka muuminaadka oo dhan waxaad ku tidhaahdaa dhammaantood gabadh kastoo muuminad oo qalbigeeda iimaan u degay halkaa waxaa soo gelaysa wa nisaai lmu'minaat gabadh kastoo mu'minada halkaa waxaa ka baxaysa un taaan iimaanka lahayn ukti lmuslima walaashayda muslimada ay ka digtoonow inaad ka dhex baxdo wa nisaai lmu'minaat wa nisaai lmu'miniin marka rabbi waxa uu yihi qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin waxaad ku tiraa nabi allow haweenkaaga iyo hablahaaga iyo dumarkii mu'miniinta oo dhan waxaad ku tidhaahdaa yudniina calayhina min jalaabibihin jidhkooda ha ku sii daayaan oo ha ku asturaan jalaabiibtooda waa maxay dilbaabku waa maro weyn oo sifaad iyo tilmaamo ay culimmadu u sheegeen oo gabadha muslimada ah wada asturaysa min alqarni ila alqadam tin iyo celid baan waxba laga arkin waa maro ka sarraysa marooyinka hoose ee quruxda hoose astura waayo macdarku wuxuu ukala kacaa wax yani qariya aziina adaakiliya ziinada iyo quruxda hoose gabadha wax astura sida diricii iyo goodaradii iyo salmadii iyo masarkii iyo wixii lamidka ahaa iyo maro intaaba ka wada sarraysa haddaba jilbaabka waxa la yidhaahdaa darka waxa weeyaan daakilkee hoose marada intaasoo dhan kasii wada sarraysa ayaa la yidhaha aljilbaab shuruuddaanu leeyahay shuruuddiisa waxa ugu horeysa an yakuna saatiran lijamiici lbadan jirkoo dhan inuu wada qariyo waan yakuna sabfaadan inuu ahaado mid ballaadhan oon cidhiidhi ahayn waayo hadduu cidhiidhi noqdo gabadha cawradeeda ayuu sawirayaa oo uu qaadaynayaa haddii cawrada foomkeedii ama qaabkeedii ama suuradeedii la arkana waxa weeyaan gabadhii muxaram bay ku dhacday marka jilbaabku mid ka ballaadhan oo quruxdeeda aan qaabaynin waa inuu yahay oo aan laga kala garan inay buuran tahay inay dhuuban tahay mare weyn waa inay dhex gasho waan yakuuna safiiqan hayra shafaaf waa inuu yahay jilbaabku mid qaro weyn oo layska dhex arkay haddii kale waxay soo hosgelaysaa gabadhu waxa weeyaan xadiidkii nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam sinfani min ahli nnaari lam arahumaa nisaaun kaasiyaatun caariyaat laba qoloonun weli arag waa ahlu naar baa nebigu yidhi waxaa labadaa qolo ka mid ah dumar qaaqaawan haddana wax xidhan bimacnaa magac ahaan waxbay xidhan yihiin oo dee mar iyo gacan maaho ma qaawone wax dhar lagu magacaabaa ka muuqdo xidhan yihiin xaqiiqa ahaanna way qaawan yihiin oo cawradoodii ayaa ama laga dhex arkaya ama qaabaysan oo waxay xidhan yihiin wax asturaya ma aha waa nisaaun kaasiyaatun caariyaat waa sidii soomaalidu hore odhan jireen waxa weeyaan diraca iyo kan ay ku sheegaan beer qaryaha yacni xaqiiq ahaanna beer qaryo maahe waa beer muujiye waayo waa mara khafiifa oo gabadhu hadday xidhato masaakinteedii iyo quruxdeedii qaabaynayo laga dhex arkayo marka yacni waa inuu yahay jilbaabku safiiqan hayra shafaaf mid qaro weyn oo aan gabadha quruxdeeda laga dhex arkayn waa laa yushbiha libaasa arijaal ragga dharkooda waa inaan ishabihin waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi lacana allahu rajula yalbasu libsata almar'a walmar'ata talbasu libsata arajul ilaahay waxau nacdalay ninka xidhanaya dharkii dumarka ama ruuxa dumarka ah ee dharkii ragga xidhanaysa ee ragga isku ekeyn jiray wa an laa yushbiha libaasa alkaafiraat dumarka kaafiraadka ah dharkoodu waa inaan ushabihin waayo dumarka muslimaadka ah iyo dumarka gaaladu waa kala dhar maanta ayaan darada iyo khasaaraha inagu dhacay hablihii muslimaadka ayaa xidhay dharkii gaalada iyo kaafiraadka laakiin islaamku waa kala soocay waayo nabigu wuxu yuri sala allahu calayhi wasalam man tashabaha biqawmin fahuwa minhum qolo ninka isku ekaysiiyaa waa ka mid marka dharkaaga iyo jilbaabka aad xidhanaysaa gabadh yahay muslimadayy waa inaan u ekaan ka dumarka gaaladu ay xidhaan haddaad sidii gaalada adhaad soo xidhato jilbaha kuugu jooga dee waa ayaan daro oo gaalaad shabahday waan laa yakuna zinatan fi nafsi jilbaabka laftiisu isaga laf ahaantiisu waa inaanu qurux ahayn waayo jilbaabka laftiisii haddaad ka talato maro noocyo badan oo dhaldhalaalaysa oo aragtida ragga soo jiidanaysa isaga laftiisaa fidla noqonaya midab caadi oo isku mid ah oo weliba midabka madowgu ugu fiican yahay oo kale ama wax lamid a waa inuu yahay oo wax aragtida aada usoo jiidanaya waa inaanu noqon waan laa yakuna sawba shuhra mara ay gabadhu ku caanbaxdo dadka ay kaga dhex baxdo oo curfiga iyo caadada beledkeeda laga yaqaano ka baxsan waa inaanu ahayn ama maradu ha ku caanbaxdo sarrayn ay sarrayso oo waxa weeyaan aan cidiba qaadan ama ha ku caanbaxdo hoose inay hoosayso oon cidina qaadan waayo nabigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam man labisa sawba shuhratin awbasahu llahu sawba nadalla uma ulhiba fiihi naara yacni qofka eedda mara uu ku caanbaxayo oo dadka uu kaga soocmayo waxaa la huwiyaa maalinta qiyaama oo loo xidhaa mare uu ku dulloobo dabadeed waa lagu ololiyaa oo waa lagu ciqaaba wa an laa yakuuna mutayaba jilbaabka shuruuddiisa waxaa ka mid ah maradu mare lasoo cadriyo oo cadar lagu buufiyey inaanay ahayn waayo nabigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin istactarat famarat calaa qawmin liyajiduu min riixiha faya jaaniya gabadh kasta oo intay cadar isku soo buufiso dadka soo dulmarta udgoonkeeda loo helo waa zaaniyad baa nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam xataa haddaanay zinaysan dee mateen laga dhigatay marka iyada iyo tii zinada ku dhacday waa isku dembi gabadhu mar hadday intay soo bedelato oo isa soo cadriso oo isa soo buufiso ay ragga ajaanibtaa kolba dhinac ay u dul marto si urteeda iyo raayaxadeeda loo helo waayo andaro marka gabadha muslimadii waa inay xijaabka sharcigaa ee shuruuddaa oofsaday waa inay la timaadaa iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala adeecaysa iyo aayadda suurat alaxzaab almar'atu lmuslimatu laa takhtaliqu birijaal gabadha muslimadayi ragga ma dhex gasho kuma dheehanto bimacnaa ragga way ka soocanta oo xataa wadada ay marayso way kaga soocanta ee shirjirka iyo dhinaca ku qaban maysa ragga oo halka ay fadhiisanayso ama halka ay wax ka baranayso ama mucaamalaadkeeda adduunye oo dhan gabadha muslimadii ragga way ka soocantahe waxa weeyaan ragga ajaanibta ah ee dayaankeeda ah dee ku dhex milmi mayso oo soo dhex fadhiisan mayso oo dhinaca dhinaca ugu qaban mayso waayo dumarkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabiyaadkii fadliga badnaa xataa masaajidka nebiga marka salaada laga soo baxo ayuu nebigu odhan jiray war u baneeya dumarku haydin dhaafaane dabadeed meel gaara ayay ka bixi jireen waddada bartankeeda waxa weeyaan may socon jirine dhinacyada xaafaatu turuq wadooyinka dhinacyadooday si xishmad leh iyo xishoob leh ayuu mari jireen laakiin kuwa maanta waxaa laga yaabaa inay safkaba kugu qaadaan oo aad adigu waddadaba uga baydho waa kuwaan ilaahay ka cabsanayn laakiin kuwa ilaahay ka baqaya sidaa ma yeelaan nabigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam khayru sufuufi nnisaai aakhiruha wa sharuha awaluha dumarka safaskooda waxa ugu khayr badan kan ugu dambeeya waxana ugu shar badan ka ugu soo horeeya marka salaada la tukanayo waxay culimadu halkaa ku fasireen bimacnaa dumarka safkooda dambe wuxuu u khayr batay liannahu baciidun can irijaal waayo waa kan ragga ka fogaansha badan kan ragga u dhowina wuxuu ku sharbatay dee xaggii ragga ayuu xigaa marka waxaad arkaysaa dumarka xataa goobtii cibaadada iyo khayrka la isugu imanayey ayaa waxa weeyaan rag iyo dumarkii la kala durkiyey oo la isdhexgelin dee meelaan cibaado ahayna maxaad u malayn bal nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacu imaa allahi masaajid allah addoommada ilaahay ee dumarka ah masaajidada alle ha u diidina hadday doonaan inay kusoo cibaadaystaan laakiin nabigu maxau yihi sala allahu calayhi wasalam wa buyuutuhunna khayrun lahun laakiin guryahoodaa u khayr badan maxay guryahoodu ugu khayr bateen iyagaa u asturaad badan oo ragga ay kaga durugsan yihiin waayo ilaahay waxau yihi waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada marka asalka ruuxa dumarkii waa inay gurigeeda ku cibaadaysato oo ay ku sugnaato taasaa u khayr badan laakiin masaajidada hadday doonto loo diidi maayo walow ha laga fadli badnaadee almar'atu lmuslima laa tusaafiru biduuni maxram marka ikhtilaafkaas gabadha muslimada ee ilaahay ka baqaysaa ee hadday ninkii xafiiska lasoo fadhiisatay soo dhinac fadhiisato oo ay tidhaahda raggii baan la shirayaa oo bartanka ay usoo fadhiisato oo iyadiyo raggii la kala garan waayo waa ayaan daro islaamnimadana sisaaskeeda taasi waa ka sugta almar'atu lmuslima laa tusaafiru biduuni maxram gabadha muslimadii maxram la-aan kuma safarto oo meeshay doonto ma marto oo kolba madaar iyo eribood kama degto iyadoon maxramkeedii la socon waa gabadha muslimada ah waa laga yaabaa sifaadkaan tirinaya inaad la yaabtaan laakiin waxa keenaya inaad la yaabtaan waxa kala duwan waaqicii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo waaqicii islaamka iyo diintani ay ka hadlaysay iyo maanta bulshadeena iyo ummadeenna waaqacay ku sugan ama si kale haddaynu u dhigno waxa kala dheer dhaqankii diinta iyo dhaqankii ummadeena ayaa kala fog laakiin xaqiiq ahaan dhaqanka suuban ee saxdii waa kan maxaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidka ibnu cabbaas uu warinayo bukhaari iyo muslimna ay soo saareen walaa tusaafiri ilmar'atu ila maca dii maxram nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam gabadhu yay safrin ilaa maxram iyadoo uu la socdo mooyaane axad maxaarimteedii kamid a ninkeedii aabbaheed adeerkeed walaalkeed maxaarimteedii cid kamid a abtiyaasheed ilaa maxram iyaduu la socdo mooye yaanay safrin waxa faqaala lahu rajulu yaa rasuul allah nin baa ku yihi rasuulkii allow ina imra'atii kharajat xaajatan wa ini iktusibtu fii gazwati kada wa kada nin baa yihi rasuulkii allow haweenaydaydii xaj bay u anbabaxday bal u fiirsa waa xaj cibaado ayay u anbabaxday kamid a cibaadaadka ugu waaweyn ee kamid a shanta fi lislaam ee diinteenu ay ku taaganta wuxuu yihi rasuulkii allow haweenaydaydii xaj bay u anbabaxday anigana ghasyada caynkaa iyo caynkaasaa laygu qoray inaan jihaad u baxo bal hadda walaalayaal qiimeeya waa laba ruux oo laba cibaado oo mid walba ta kale ka darantay u kala amba baxay mid xajkiibay u baxday isna jihaad buu u baxay laakiin markuu nebigu yidhi gabadhinayay safrin maxram la-aan dee saxaabada rasuulka qalbigooda waxa ku weynaa nusuusta dabeedna ninkii intiisa soo taagay ayuu yihi rasuulkii allow maxaan yeelaa ana jihaadkaasaa laygu qoray haweenaydiina xaj bay u baxday nebigu maxa uu ku yidhi ma jihaadkaaga iska tag iyaduna ha iska soo xajtee mise waxa uu yidhi nin kaloo saxaabada kamid ah lagu qoro maxrama u noqdo sida dumarkeenna maanta ay sameeyaan waayo xajkaad ugu imanaysaa heblaayaa timid oo yaa keenay ninaan maxramba u ahayn baa isku soo qoray oo tigirkana ay kasoo bixisay xaaraan bay ku dhacday iyadoo xalaal iyo xaj u socotay waayo andaro waayo mustatiicba maaha intaad maxram helayso maxaa ku kalifaya ee dembiga kugu xambaaraya nebigu waxa uu ku yidhi ninkaa waxa uu yihi intaliq faxuja maca imra'atik bal walaalayaal ufiirsada wuxuu uhi wararagoo baxo haweenaydaada la xaj oo maxram u noqo jihaadna ha tegin ninkaan maxaa jihaadka looga reebay siuu haweenaydiisa maxram ugu noqdo adiguna maanta adoon xaj u socon laakiin laga yaabo xaaraanba inaad u socoto ama waxaan macno lahayn oo adduunyo ayaad meel walba adduunka ka degaysaa adoo bilaa maxram ah marka sow kama fogid oo dhaqankii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kama dheeri sow diintii alleh maad khilaafin ilaahay u toobateen oo haw noqon almarأaة اmuslima laa tknي brajul gabadha muslimadii laa taknuu birajul nin lama khaali noqoto gaar kuma noqoto oo bimacnaa waa ka xaaraan gabadha islaamka ku abtirsanasee muslimada ah ilayn kaafirad maahe inay nin la gaar noqotay la khalwooto nabigu waxa yihi sal اllahu alayhi wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen xadiis ibnu cabaas la yakluwanna axadukum bimra'a ila maca di maxram waar midna gabadhiyuu la gaar noqon oo aanu la kaali noqon maxram la jooga mooye xataa qur-aan haddaad u marinayso qur-aan waa kaa xaaraan meel cidlaa inaad la fadhiisato waa inay cidi idin wehelisaa oydaan isku gaar noqon waayo labadan jinsi ilaahay waa kala dheereeyey ragga iyo dumarka gayaanka isku ah een maxaarimta isku ahayn waa la kala fogeeyey si aan meeshaa shubha iyo shaydaan usoo gelin oo shar kale aanu meesha uga dhicin nabigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi xadiisa xadiiska kale cuqbat ibnu camir uu warinayo saxiixeynka ku sugan iyaakum waddukuula cala nisaa war waxaan idinka digayaa idinka iyo dumarka inaad u gashaan baan idin kala digayaa war hooya dumarka dafa isaga odhanina oo ha u gelina faqaama rajulun min alansaar nin ree ansaareed ka mid oo ansaariya ayaa kacoo waxau yihi rasuulkii allow afara'ayta alxamwa bal dumaashiga ka waran dumaashigu waa ayo waa qaraabada ninka waa ninka iyo maadeeradii iyo walaaladii iyo qaraabada xagga ninka kasoo jeeda ee gabadhii dumaashida u noqonaya weeyaan markaa ninka ansaarigii waxa uu yihi rasuulkii allow bal dumaashiga ka waran qaala alxamu lmawt wuxuu yihi isagu waaba geeriyo waa dhimasho waxaa laga yaabaa inaku inaynu si habo aragno ninka walaaladiiyo ilmaadeeradii guriga walaalkood siday doonaan inay u galaan oo gabadha goortay doonaan ay dadku yidhaahdaan oo inta layska fadhiisto guriga loo goglo oo biyaha iyo caanaha iyo shaaha loo soo dhigo oo ay isaga qayilaan iyaduna marba inay isaga soo gasho iskala fadhido waxaa laga yaabaa dhaqanka soomaaliyeed wax dhibaato inanu ku ahan laakiin sharciga ilaahay marka loo bandhigo waa xaaraan aan banaanayn waayo bal xadiidkaa u fiirsada iyaakum adduquula cala nisaa waxa nebigu geeri ugu tilmaamay dumaashida waayo ninka qariibkeen reerka ka tirsanayn ninka ajnabiga ah ee banaanka ka imanaya waa layska eegaya marka uma suurtowdo ku sahlan inuu xumaan reerka uga dhex sameeyo laakiin ninka reerka ka tirsan sida dumaashida way u sahlan tahay si fudud inuu reerka u baabi'iyo u fasaadiyo ama xumaan iyo xaaraan u sameeyo haddaanu ilaahay ka baqay in badan oo masaajida iyo dhaqan xumihiina waxyaabaha noocaasa way ka dhacaan mujtamacaadku markay aadaabtii islaamka ilaashan waaye marka gabadhu ilaahay waa inay ka baqdo oo ay waxa weeyaan guriga ninkeeda aanay u idmin cid waxa weeyaan ajnabi ka ah aanay u idmin oo aanay khalwo ku dhicin ilaahay waa inay gabadhu kaga baqdo ninka iyo gurigeedaba waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan reerihii baa kala go-aya oo cuqdad iyo cadaawadi dhex maraysa oo colloobaya diinta hadday ku colloobayaan dee ha ku colloobaan waayo waxan waa sharci waa diin maxaa loo coloobaya gabadhu hadday tiraahdo waar ha ii soo gelin maxramkaygii ma tiide oo khalwo waxa weeyaan diintu may banayn iyadoo lagula socdo mooye ama ninkaygu uu kusoo raaco ama uu ku idmo oo weliba lagula socdo mooyaane hadday gabadhu sidaa tidhaahdo la dembi baa mise waa diin waa diin u baahan in waxa weeyaan lagu dhaqmo almaraatu lmuslima laa talcan walaa takfuru zawjaha gabadha muslimadii wax ma nacdasho ninkeeda nicmadiisana kama gaalowdo oo ma kafirto xadiiskii saxiixa ee saxiixanka ku soo arooray nabigu sala allahu calayhi wasalam maalin ciida ayuu dumarkii u tegay markaasuu yihi yaa macshara annisaai tasadaqna dumarkiiow wax sadaqadaystoo wax la baxa fa inii ra'aytukuna akara ahli nnaar waayo waxaan idin arkay inaad tihiin ahli naarka kuwa ugu faraha badan leh gabadh baa dumarkii ka dhex kacdoo tidhi rasuulkii allow oo maxaanu naarta ugu badannay qaala tukfirna allacna wa takfurna alcashiir waxa uhi macdashaad farabadisaan waxaa laga yaabaa hooyada ilmahooda yari bakeri yar hadduu kasii jeediyo ama wax ku dhigto inay macallaa kugu yaal ku tidhahdaa laga yaaba waxa uhi dumarow nacdasha waad farabadisaan wa takfurna alcashiir raggiinana waa ka gaalowdaan sida bacdi riwaayaat ku soo aroortay midkiin waxa uu ku yidhi haddii ninkeedu sanadkao dhan uu samafalo dabeed maalin ay xumaan ka aragto waxay ku odhanaysaa weligaaba khayrlaa waad ahay maanaa wanaagba ka arkay marka nicmada raggoodu u galana uma gudaane waxa weeyaan way dootiyaan oo way basiraan waanay ka gaaloobaan haddaba yacni dumarku waxyaabahay naarta ku mutaan bay ka mid tahay kufraan alcashiir inay raggooda ka gaaloobaan dumarku nicmada raggooda waa inay mahadiyaan oo raggooda ay ka dambeeyaan oo maamulkiiyo talada iyaga ay u daayaan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku yihi fii muxkami tanziili alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim faasaalixaat qaanisaatun xaafidaatu lilgayb bima xafida allah ilaahay waxau yihi jala shanu raggu waa kuwa maamulaya dumarka oo taladooda haya laakiin ilaahay waxa uu caddeeyey sababta ay maamulka raggu ku muteen oo waxau yidhi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd waa fadilidda ilaahay raggii uu ka fadilay dumarka fadliga iyo darajada ay dheer yihiin ayay maamulka iyo mas-uuliyadda raggu ku heleen waa maxay fadliga ay dheer yihiin hadday noqoto xagga caqliga iyo garaadka dee dumarka waa ay ka caqli badan yihiin waayo ilaa nabigu sala allahu alayhi wasalam waa kii dumarka ku tilmaamay inay yihiin naaqishaat alcaqli wadiin oo markii la weydiiyey maxaa yani caqligooda iyo diintoodu ay ku dhiman yihiin oo ay nuqsaan ku yihiin waxau yihi xagga caqliga waxau yihi miyaanay ruuxa dumarka a markhaatigoodu ahayn yani ninka markhaatigiisa kala barkiisa oo bimacnaa halkii labada nin markhaatiga laga doonayay haddii ninka labaad la waayo halkii ninka keligii u geli lahaa laba dumari ha galaan miyaa la odhan miyaanu rabbi odhan fain lam yakuna rajulayn farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukra yacni rabbi waxau yidhi haddii laba nin la waayo waa inay markhaatigii furaan nin iyo laba haweena marka labada haweenkii waxay joogaan booskii ninka nin keliya waxa u dhigma laba dumara waxa ilaahay ku sababeeyey an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukra si haddii midkood ay ilowdo shahaadadii iyo maraggii ta kale ay u xasuusiso maxaa keenaya ilowda ee laba dumara waxa weeyaan loogu kabay halkii ninka dee waa nuqsaanta caqligooda ku jirta xagga nuqsaanta diintana waxaa nebigu yidhi alaysat ilmar'atu idaa xaadat lam tusalli walam tasum miyaanay haweeneedu ahayn ta markay caadada ama dhiigga dhalmadu u yimaado ta soonkiiyo salaada marka fasoonkiiyo salaadaba ka tagta miyaanay ahayn haweenaydu marka caadada iyo dhiigga dhalmada u yimaado ayaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaad ka fahmaysaa in dumarka yani fadilidda ilaahay ragga uu ka fadilay dumarku dee aqi xaggii waxa weeyaan caqliga iyo diinta labadaba waa lagaga fadilay sidoo kale ilaahay waxau yihi wa bimaa anfaquu min amwaalihim waxa kaloo raggu ay dumarka ku maamulayaan qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo xoolaha ay bixiyeen oo xataa xoolaha raggu ay dumarka ka bixiyeen waa ka ay ku muteen maamulka dumarka inay iyagu talad iyo amarka yeeshaan waayo isagaa meherkii bixiyey oo masruufkii bixiyey oo daryeelkii oo dhan isaga ayuu saaran yahay sidaasuu xaq u yeeshay inuu noqdo madaxweynaha guriga haddaba dumar ilaahay subxaanahu watacaala raggooda ha kaga baqaan oo yaanay is odhan maanta waxaad joogtaan waddan gaalo oo aada ragga kaga itaal roon tihiin haddii aada halkaa ragga kaga itaal roon tihiin waxaad ogaataan inaad tegi doontaan meel ilaahay subxaanahu watacaala idinkaga awood badaya oo aakhiro ah xasuusta aakhiro ilaahay awoodiisa xasuusta diinta alle subxaanahu watacaala xasuusta waayo caqli iyo cilmi iyo diin ma laha gabadha ninkeeda markay istiidhaan tilitoonka wareejinaysaa ee bilayska gaalada ugu yeedhaysa miyaanay ogeyn inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka dambeeyo gabadhu waa inaanay ku khaldamin oo aanay ku dagmin xaaladda ka jirta waddanka gaalada laakiin waa inay ku dhaqantaa diinteeda meel kastoo ay joogto waddan islaam iyo waddan gaalba oo ay ilaahay taa kaga baqdaa saacada ninku waa waajib ilaahay ku saaray gabadhiahay muslimada oo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuna xadiidka abu hureyra warinayo ee imaamu nasaa-ina sunantiisa uu kusoo saaray markuu sifaynayo dumarka qiimahan ee wanaagsan waxa u yihi nebigu khayru nisaa allatii idaa nadarta ilayha sarradka wa idaa amartaha ataacadka wa idaa kibta canha xafidadka fii nafsiha wa maalik dumar waxa ugu wanaagsan ta markaad soo eegto ku faraxsi geliya markaad amartana ku adeecda markaad ka maqan tahayna nafteeda iyo maalkaagaba kuu ilaalisa ee aan gogoldhaaf iyo khiyaamo samayn maalkaagana aan kaa baysinaanin ee aan kaa daadaadin aayadda lafteeda waxaa lagu sifeeyey dumarka wanaagsani kuwa ay yihiin oo nabigu ilaahay subxaanahu watacaala waxa yihi faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah waxa ilaahay u yihi jala shanu faasaalixaat dumarka wanaagsani qaanitaatun waa kuwa adeeca rabbigood iyo raggoodaba markaa gabadha saalixadii rabbigeedna way adeecaysaa oo waajibkii ilaahay way ka soo baxaysaa ninkeedana waa adeecaysaa markaa dumarka wanaagsani waa kuwa rabbigoodna adeeca raggoodana ka dambeeya xaafidaatu lilgayb raggoodu markay ka maqan yihiinna waa kuwa u ilaaliya naftooda iyo maalkoodaba nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa yihi sida xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari iyo muslimba ay soo saareen ku sugan ee abu hureyrana uu warinayo waxaa nebigu yihi ida daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam taatihi fabata qadbaana calayha lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix وفي رواية كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وحاو نبي صلى الله عليه وسلم ننكو عوالي دي سمركو فراش في صوبي يارو isagoo ka doonaya wixii minuu ka dooni lahaa haweenaydiisi iyo weeridiisa oo jimaacii ah markuu u yeedho ee dabadeed ay iska diido ay diiday tidhaahdo ee ay habeenkaa sidaa ku barido waxay waa bariisataa iyadoo habeenkii oo dhan malaa'ikatu raxmaan ay nacdanaysay oo naxariista rabbi in laga burkiyo ay ku habaaraysay ducadooduna waa mustajaaba waxaa kaloo nabigu yidhi sida riwaayo kale ku sugan kaana aladii fi samaai saasatan calayha ilaaha samada ku sugan ayaa u cadhooda cadhada uu ninkeedu u cadhooday ilaahayba ugu cadhooda haddaba garadhiyahay muslimadii maxaad isugu sababaysaa inuu ilaahay kuu cadhoodo oo ninkaaga aada u cadhi gelinaysaa miyaad raalli gelisid ninkaaga si ilaahay raallikaaga noqdo nabiga sala allahu calayhi wasalam gabadh baa u timid markaasay tidi rasuulkii alle bal waxa weeyaan xaalkeeda ayaa ay weydiisay sidau yahay markaasuu nink markaasuu nabigu ku yidhi gabadhaha sideed ninkaaga u tahay say tidhi dee waxba kama hagradee inta itaalkay waa u dadaalaa nabigu waxa uu ku yidhi zawjuki jannatuki wa naaruki haddaba ninkaaga ayaa jannadaadana a naartaadana ah bimacnaa haddaad xaqiisa ka soo baxdo waad ku janno tegi haddii aad waxa weeyaan xaqiisa ka soo bixi weydana waad ku naar tegi sidaa markaynu leenahay ragga laftooda xuquuqdaa saaran oo aynu tilmaami doono insha allah muxaadarada caawa ee ragga aan ku tilmaami doono laakiin waxaan ujeedaa horta dumarku inay xaqa saaran ay iyagu ka soo baxaan oo xataa xaqooda hadday ragga ka waayaan idinka ilaahay baa idin naxariisana ka idin saaran ka soo baxa oo u dadaala idinku nabigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiiskii abu hureyra uu werinaya saxiixeynka ku sugnaa wuxuu rasuulku lahaa laa yaxilu liimra'atin an tasuuma wazawjiha shaahidun ilaa biidnih gabadha muslimada ah xalaalo ma aha inay soonto soonka sunnaha ah maaha ka faralka ah ka faralka way soomaysaa una joojinay laakiin soomkii sunnaha ahaa uma banaano inay iska soonto iyadoo ninkeedu uu joogo isagoo u idmo u ogolaado mooyaane maladeed way waxba laga yaaba dee inuu baahdo waxa kaloo nabigu yihi walaa ta'dana fi bayti ila biidni ninkiisana waxa weeyaan cafwan gurigeedana yani guriga ninkuu leeyahayna inay soo geliso cidaanu raalli ka ahayn ma aha ila biidni isagoo u ogolaado cidduu raalli gayahay mooyaane yani walaa ta'dana fi bayti gurigiisana waa inaanay cid u fasixin oonay u idmin ila biidni isagoo ogolaado mooye waayo ninku gabadha iyo gurigeedaba isagaa maamula oo arrinkeeda haya marka gabadha muslimadii waata ninkeeda waxa weeyaan ka ducaysata ee ku janno tagta ee raalli gelisa dumarka soomaaliyeed haddaynu nahay waxa caado loo leeyahay in la yidhaahdo gabadha ninkeeda u jakaban ee u dabacsan ee raalli gelisa hiblaayo waa boqol in la yidhaah ta ninkeeda ku adagna la yidhaah ma taasoo kale waa tari laakiin xaqiiqadu waxay tahay gabadha ninkeeda kabaha ka saarta ee madax iyo mikaba ka dhunkatee raalli gelisa ta sariida ah ee ilaahay agtiisa qiimaha kulihi waa taa ta kale inkaar baa ku dhacday walow dadku haba ammaanaan almar'atu lmuslima laa tuudii jaaraha gabadha muslimadii jaarkeeda ma dhigto way tixgelisaa jaarkeeda waayo nabiga sala allahu alayhi wasalam kamaa fi silsila waxaa la weydiiyey gabadh baa la weydiiyey habeenkii salaatuleyl u kacdo oo soomta haddana carabkeeda jaarku ka nabadgeli waayey nabigu waxau yihi inaha min ahli nnaar liannaha tu'dii jiiraanaha bilisaaniha nabigu wuxuu yihi haweenadaasi waa ahlu nnaar waayo jaarkeedii bay carabkeeda ku dhigtay gabadh yahay muslimadii yaanad ahlu naar noqone carabkaaga ha laga nabadgalo waxaa kaloo nabigu lahaa sala allahu alayhi wasalam man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim jaarah qofka ilaah iyo qiyaamaha rumaysani jaarkiisa ha karaameeyo jaarku sade waxa weeyaan saddex buu qaybsamaa jaarka mid saddex xaq buu kugu leeyahay midna laba xaq midna xaq keliya jaarka muslimkaa ee qaraabadaadii saddex xaq buu kugu leeyahay xaqu ljiwaar xaqii jaarnimada wa xaqu lislaam iyo xaqii islaamnimada wa xaqu lqaraaba iyo xaqii xigtadu ay lahayd ee xidhiirkeeda ahayd jaarka muslimka ee qaraabadaada ahayna laba xaq buu kugu leeyahay xaq ljiwaar xaqi jaarnimada wa xaqu lislaam iyo xaqi islaamka jaarka aan muslimka ahayn ee gaalka ah na hal xaq buu kugu leeyahay oo ah xaqu ljiwaar xaqi jaarnimada waayo xataa gaalka waa inaad xaqiisa jaarnimo iyo daris wanaagiisa aada ilaaliso waxa weeyaa nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiis saxiixa fi saxiixayn ayaa waxa uu yidhi wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saddex jeer baa nabigu ku dhaartay inaanu rumayn oo qofka noocaasa iimaankiisu aanu dhamaystirmin markaasaa la yidhi rasuulkii allah waa ayo waxau yihi alladii laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqa waa ka jaarkiisu dhibkiisa aanu ka nabadgelin marka haddii jaarkaagu kaa nabadgeli waayo waa ayaan daro waxaa kaloo nabigu laha sala allahu alayhi wasalam xadiidkii saxiixeynka min xadiisi ibni cumar wa caaisha wuxuu rasuulku laha maa zaala jibriilu yuusini biljaar xataa danantu anahu sayuwarisu jibriil kamuu duulin malakul jibriil ayaa nabigu yidhi inuu jaarka ii dardaarmo oo yidhaha jaarka ilaali jaarka ilaali uu igu celceliyo ilaa aan moodayba inuu isdhexalsiinayo odhanaya jaarku waa isdhexlaa yacni siduu xaqiisa u adkeeyey ilaa aan sidaa moodayba idan xaquljaar ilaahayna waxa uu ku xujisiiye xuquuqda aayadda la yidhaha aayat lxuquuq alcashara ee tobanka xaq ee muhiimkaa ka hadasha bilowga suurat nisa maxaa kamid ahaa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin wljaari di lqurba wljaari ljunub waxaa la yidhi jaarka dhow iyo jaarka kaa dheer labadaba u samafal oo ilaali almar'atu lmuslima taqudu sarfaha gabadha muslimadii indhaheeda way ka laabtaa muxaramaadka iyo xaaraanta aan xalaasha u ahayn oo wax waloo xaaraana indhaheeda lama raacdo waayo rabbi waxau yihi waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihin waxaad nebi allow ku tidhaha dumarka mu'minaadka ah indhahooda ha laabaane laabadhe oo yaanay indhahooda ku fasixin muxaramaadka waayo shar oo dhammi wuxuu ka bilowdaa aragtida isha xaaraanta markaad eegto ee qalbigaaga ay ku dhacdo ayaa faaxishada iyo macsiyadu ay dhacay marka marka horeba qalbigaaga si aanay xumaani ugu dhicin indhahaaga ilaasho oo wax walba ha ku eegi sida xadiidkii cali nabigu u lahaa sala allahu alayhi wasalam nabigu ugu lahaa laa tusbixi nadratan nadra faina laka alula wacalayka athaniya wuxuu lahaa cadow aragtida ha israaraaci oo ha iska dabageyn waayo ta horaad leedahay ta dambana waa kugu qoran tahay bimacnaa waxaa la yidhaha nadrat lfujaaca ama nadrat lfajca aragtida kadidka ah ee shay xaaraana kaaga dhacda laguu qori maayo laakiin talabaadeed u kasugu celiso si ula kac oo bareed ah de way kugu qoranta ilaahayna waa og yahay isha waxaad waxaywya isha aad ku xadayso yaclamu kaainata alacyun khiyaanada isha ilaahay waa og yahay waxaa laga yaabaa adoo hebel iska eegaya haddana isha qoorhkeeda ama daraskeeda inaad shay ku eegeyso xaaraana ilahay waa ku arkaya waxaa kaluu nabigu lahaa sala allahu alayhi wasalam sida xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa kutiba cala bni aadama xabuhu min azina mudrikun dalika laa maxaala ina aadam dheefta uu zino ku leeyahay waa loo qoray oo waa haleelayaa shaki la-aan kana baydi maayo marka waxa uu nebigu yidhi alcaynaani tazniyaani wa zinaahuma annadar labada indhood way zinaystaan oo zinadooduna waa eegmada xaaraanta lagu eego weeyaa zinada indhuhu marka walaashayda muslimada ahi iyo qof kastoo muslimow indhaha ha ka zinaysan waayo markay indhuhu zinaystaan ayaa laga yaabaa xubinta barankuna inay zinaysato bimacnaa aragtida isha ayay ka dhalanaysaa inuu qalbigu damco xumaantii waxa weeyaan xubintii baranka iyo farjigiina u rumeeyo oo uu xaqiijiyo laakiin marka horeba albaabka haddaad iska awso oo aad indhahaaga ka adkaato waxaa laga yaabaa xumaani inay kaa dheeraan waxau rabbi lahaa ina asamca walbasara walfuaada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula aragga iyo maqalka iyo eeg waxa weeyaan araggii iyo maqalkii iyo qalbigiiba maalinta qiyaama waa la isweydiinaya xubnaha waa in la ilaashado almar'atu lmuslima gabadha muslimadii tu'siru laakhirata cala dunya aakhiro ayay adduunyada ka doorbidaysaa oo adduunyada kuma daganto aakhiray ka doorbidaa si aanay u noqon kuwii la yidhi bal tuutiruuna alxayaata addunya waxaad doorbidaysaa noloshan adduunyo dhaldhalaal adduunya ku lugoodeen waalaakhiratu khayrun wa abqaa iyadoo aakhire ay ka khayr badan tahay adduunyada oy ka baaqinimo badan tahay waxaa nabi moxamed lagu yihi sala allahu calayhi wasalam oo aayad qur'aana rabbi ugu yihi nabigiisa moxamed ah walalaakhiratu khayrun laka min alulaa nebi moxamedow aakhiro ayaa kaaga wanaagsan san adduunyada horeysa sidaa darteed ayaa nebigu aakhiradiisa ku tabcay oo u sahay qaatay oo adduunyada aanu danka gelin ilaa waa adduunyada ka baxay iyadoo calooshiisu habeen aanay haakahka o dhan oo aanay ka dhargin min khubsi shaciir bal calooshiisa sharafta leh isagoo dhagax ugu xidhay gaaso darteed dabeed markii dambe jaabir uu sooriye u sameeyey isaga iyo saxaabadii kale nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoo gurigiisa intaasoo bilood ay soo mareen iyadoon dab lagu shidin oo cunto kale aanay jirin labada madmadow ee biyaha iyo timirta mooye nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam kama fi bukhaariyi min xadiisi caaisha waxa uu dhintay wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin bialaaiina saacan min shaciir iyadoo diriciisii dagaalku adirc waxa weeyaan waa aaladii ama qalabkii ay ku dagaalgeli jireen saxaabadu ee jirkooda ay kaga ilaalin jireen warmaha iyo seefaha markaa nebigu waxa uu dhintay qalabkiisii uu ku dagaalgeli jiray iyadoo nin yahuudiya agtiisa uu ku rahman yahay oo uu haysto soddon galaan oo heeda oo nebi moxamed ka qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi moxamed ayaa adduunyada ka baxay isagoo aaladiisii xarbigu ay rahman tahay oo soddon galaan loo haysto inana maanta inakoo dhaldhalaal adduunyo dhinac walba iska dhignay ayaa haddana aynu qancilaanahay oo ka badi iyo orod aynu ku jiraa fa inna lilah wa inna ilayhi raajicuun ilahay waxaan ka magan gelayaa inaynaa noqon kuwa la yidhi cujilad lahum dayibaatun fi xayaatihim dunya kuwa wanaagoodii adduunyo loogu soo dadejiyey een akhiira aakhiro an nasiib iyo qaab qaybba ku lahayn kuwa inaynaa noqon ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ka magan gelaya waayo maanta si daran ayaa laysku raaciya adduunyo aakhirana loo iloobay waxaan dumarka muslimaadkaa kula dardaarmayaa inay aakhiradooda door bidaan oo adduunyada aanay ku lugunin almarأaة الmuslima tacmuru baytaha bidikri illahi qabla an tacmurahu bishakaarifi dunya gabadha muslimada ah ee ilaahay subxaanahu watacaala ka baqaysa waxay gurigeeda ku camirtaa oy ku qurxisaa ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo qur'aankiisa intaanay dhalalaalka adduunye ku qurxin intaanay odhan halkan maxaa yaala fadhigiine daahiine furaashiine qurux adduunye intaanay daydayin horta ilaahay dikrigiisay guriga ku hadlaysaa waayo guri aan ilaahay lagu xusinin waa kharaab walow dhaldhalaal adduunye wax kasta ha yaalo nooc walba haddii lasoo dhigo oon ilaahay lagu xuseyn gurigaasi waa kharaab waa bakti lagu dhintay oon karaamiyo sharaf lahayn dumarkii nabi maxamed ayaa ilaahay isagoo la hadlay u lahaa wadkurna maa yutlaa fi buyuutikunna min aayaati illahi waalxikma xusa waxa guryihiina lagu akrinayo ee ilaahay aayaadkiisa iyo sunadiisa ah marka gurigaaga kitaabka alleh iyo sunada nebiga waa inaad ku xustaa ood ku noolaysaa waa inaad salaada ku noolaysaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiina qubuuraha ka yeerina ee salaada sunnaha ah waxa weeyaan guryaha la ogaada waayo nabigu waxa uhi sala allahu alayhi wasalam afdalu salaati lmari fii baytihi ila almaktuuba gurigaaga waa in had iyo jeer qur-aan ka baxayo oonay heesi ka baxayn waa in tasaawiirta iyo cayda iyo waxyaabaha la midka ah gurigaagu waa inuu ka madhan yahay waayo malaa'igta raxmadu ma soo gasho guri waxyaabahaasi ay yaalaan laa tadkulu malaaikatu baytan fiihi kalbun walaa suura almar'atu lmuslima muctazatun bidiini rabbihaa gabadha muslimadii diinta rabbigeed ayay isku sharaftaa waxay cize iyo wanaag iyo sharaf u aragtaa inay muujiso diinta ilaahay in xijaabku ka muuqdo in xishoodka iyo xayuu ka muuqdo inay madaxa kor ugu qaado diinta alleh oo aanay ka faanin ee diinta ay ku faanto waayo gabadhaan caqliga lahayn waxaa laga yaabaa inay diinta ka faanto inay xijaabka ka xishooto inay diinta inay muujiso ka baqataa laga yaabaa taan caqliga iyo cilmiga lahayn laakiin gabadha muslimada ah ee caqliga iyo cilmiga iyo cibaadada lihi diinta alle way muujisaa waanay ku faantaa ee kama faanto waayo sharafi diinteenay ku jirtaa ilahay waxau laha subxaana ayabtaguuna cindahum alciza fa ina alcizata lilahi jamiica ma gaalo ayay ka doonayaan cize iyo sharaf iyagoo gaaladu ay dulli tahay waayo sharaf iyo cize ilahayba iska leh man kana yuriidu alciza fa ina alcizata lilahi jamiica qofka sharaf iyo cize doonaya ilahay baa cize iyo sharaf iska leh alciza man yurid alciza falyudic alcasiiz cizo qofka doonaa ilaaha cizadu ay gacantiisa ku jirto waa inuu adeeco waayo cizo iyo sharafi halkaasi ayaa ay taalla idan gabadha muslimadii tactazu bidiini rabbiha diinta rabbigeed ayaa sharaf iyo cizo ay u aragtaa oo ay muujinaysaa waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi wajucila adullu wasakaaru calaa man khaalafa amrii waxaa la dulleeyey oo dulli laga dhigay kabka hoosteeda la geliyey qofka amarka nabiga khilaafa marka amarka nabiga khilaafi mayso sida maquuladii cumar ibnu khataab laga soo wariyey mashhuurka ahayd uu yihi naxnu qawmun acazana allahu bilislaam famahma ibtagayna alcizata min gayrihi adallana allah waxaanu nahay dad ilaahay ku sharfay oo ku cizeeyey diinta mar kastoo meelaan islaamka ahayn sharaf anu ka doonana ilaahay waa la dullaynaya maanta waxaad moodaa ummadda islaamka ah dulliga ku habsaday inay sababtiisu tahay markay sharaf ka dooneen kuwii ilaahay dulleeyey wayo rabbi waxa uu yidhi waman yuhin illah fama lahu min mukrim qofka ilaahay duleeyey cid sharfi kartaa ma jirto gaalna ilaahay baa duleeyey bal ilaahay waxa uu ku tilmaamay xoolo toofa inay yihiin oo caqli iyo garaadanay lahayn inhum ilaa kala nacaam bal hum adallu sabiila bal xoolaha dhaama xoolaha wixii loo abuuray waa laga helay oo waa lagu intifaaca laakiin iyaga hadafkii loo abuuray markii laga waayey waxay noqdeen kuwa ka liita waxa weeyaan xoolaah oo ka hoos maray walaalayaal almar'atu lmuslima diinteeda way muujinaysaa oo qarin mayso waxaanay u arkaysaa sharafteedu diinteeda yihi almar'atu lmuslima tatacallamu diina rabbiha gabadha muslimadii ka raalli noqon mayso inay jaahilad noqoto aan diinteeda iyo cibaadadeeda aqoon u lahayn laakiin si ay ilaahay ugu caabudo cilmi waxay baranaysaa gabadha muslimadii diinta rabbigeeda aqoon fiican bay u yeelanaysa oo rabbi waxa yihi subxaana qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo miyay siman yihiin kuwa cilmiga leh iyo kuwaan lahayn waa maya ma sina cilmigaynu ujeednaa ma aha ka maadigee adduunyo xaaraan ma aho gabadhu waa baran kartaa laakiin ka sharafta lagu helo ee ilaahay ehelkiisa ku rafciyo ee darajo aakhire lagu gaadhaa waa ka kitaabka alle iyo sunaha nabiga sal alay slam oo la farso waa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati walhuda waa in la barto cilmigii ilaahay kusoo dejiyey nebi moxamed oo aayaadka cadcad iyo sunada saxiixa ah waayo taasay rifco ku helaysaa gabadha muslimadii yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat ilahay waxa uu tilmaamay subxaana inuu kor u qaadayo kuwa mu'miniinta ah ee cilmiga leh darajooyin kor inuu ugu qaadayo ayuha alakhawaatu fi llah iyadoo waktiguu soo dhawaado aan soo urinayo soo koobayo waxaan kula dardaarmayaa dumarka muslimaadka ee dhulkaa jooga inay ilaahay subxaanahu watacaala diintooda ay kaga baqaan oo diintooda ay bartaan oo cilmi iyo aqoon ay u yeeshaan waayo ruuxu haddaanu shayga garanayn cadow buu u noqonayaa oo waxaa la yidhi almar'u caduwun limaa jahil ruuxa bani aadamkii col buu leeyahay waxaan u garanayna jaahilka u ka yahay marka gabadha muslimadii diintii ilaahay hadday baran weydo way la colloobaysaa haddaba dumar iyo muslimaadkii si aydaan diinta alle ula colloobin si aad darajooyin saro o aakhira u heshaan si cibaadadiinu cilmi ugu dhisnaato oo ay u noqoto cibaado ilaahay idinka aqbalay waa inaad cilmiga sharcigaa ku dadaashaan oo ugu horeeyo qur'aanka rabbi subxaanahu watacaala inaad barataan dabadeed ku xijisiisaan sunaha nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo axaadiisa rasuulka dabadeed culumta kale ee sharcigaa iyo fiqiga aad sii barataan oo axkaamta diintiina aqoon fiican a u yeelataan waayo walaalayaal sidaasi ayaa ku liibaanaysaan is iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa majliskeenan inuu ka yeelo majlis laynoogu dambi dhaafay rag iyo dumarba wixii aynu khayr iyo wanaag nidhina ilahay waxaan ka baryayaa inuu waxa weeyaan ka yeelo fii miisaani xasanaatina wixii aqsaa naga dhacdayna ilaahay subxaanahu watacaala ayaan dembi dhaaf ka weydiisanayaa ma uriidu an ukhaalifakum ilaa ma nahaakum canhu in uriidu ila lislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wailayhi uniib waxa weeya walaalayaal waxoogaa codkayba haddaanu saafi ahayna raalli ayaa iga noqon doontaa waxoogaa waa yar xabeebsanaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa kulligeen khaatimo wanaagsan majliska inuu noogu khatimo walaalihii sababta u ahaana ajri iyo xasanaad fara badan allah ka siiyo kulligeen ilahay waxaan ka baryaa inaynu noqono maqfuriina marxuumiin wasala allahuma cala sayidina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزاك الله خيرا خير الجزاء شيخنا إلهي سبحانه وتعالى مثال حسنات هذا في جدي أبي أننا نقرقو أنت مقرنة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لو سؤال ودنا شخص آه، ما مغلتها شيخ
ها ها waanku maqlaya لو سؤال ودنا إن شاء الله تعالى كويدين لا شيخ آه، سؤال شو قول ريسا وحوة أيام بل شيخ واحد وانساء دولار مسلمات اه ومركي مساجد كيمين أيامنا سوء حسابتها أما مساك خمان توقف لها markay suuqyada iyo magaranaysa magaalada marayaana iska qaawan ama se dee dadkii aan laga kala garanayn dadkii magaranaysa meesha ku dhaqnaan waxaaba wax farqiga udhexeeya ayna jirin ilo kawaana yaroo kooban waqtiguna gaaban yahay marka noosii su-aalo waa inoo dambeeyaan jasakallah khayr bismi illaahi araxmaan raxiim jazaka allahu khayran waxaan kula dardaarmayaa dumarka muslimaadka ah ee markay masaajidada imanayaan soo xijaabanaya marka ay ka noqdaanna xijaabkii iyo hugii islaamiga ahaa iska dhigaya kuwaa waxaan kula dardaarmayaa ittaqi allaha xaysumaa kunta xadiiskii mucaadi abu dar nabigu sala allahu alayhi wasalam u lahaa ittaqi allaha xaysumaa kunta waxaa nabigu sala allahu alayhi wasalam saxaabigaa uu ku yidhi ilaahay ka baq meel kastoo aad joogto hada alxadiid inkastoo ahlulcilmi ay isu khilaafeen sixadiisa haddana sheikhu lalbani waa taxsiininaya marka hada alxadiid nabigu sala allahu alayhi wasalam dardaaran waxa uu ku siiyey ittaqi allaha xaysumaa kunta meel kastoo aad joogto iyo wakti kastoo aad joogto ilaahay ka baq waxaa la yidhaha ereyga xaysumaa luqada carabiga waxa uu noqdaa darfu zamaan iyo darfu makaan labadaba marka waxa uu noqon karaa darfu zamaanku waa wakti kasto oo aad joogto darfu makaankana meel kastoo aad joogto idan waxaynu leenahay dumarka noocaasa walaalayaal akhawaati fillah ilaahay dartii baan idinku dardaarmaya waxaan idin leeyahay ilaaha aad ku caabudaysaan masjidka meel walba wuu idin arkayaa waanu idin daalacanaya ilaahay subxaanahu watacaala miyaanu idinku arkayn oo aanu idinku daalacanayn markaad suuqa iyo meelaha camalka aad joogtaan waxaan idin leeyahay walaalayaal mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala meel walba uu idinku arkayo iyo wakti kastaba inaad meel walba iyo wakti kastaba ilaahay subxaanahu watacaala inaad kaga baqdaan waayo taqwada iyo cabsida alle meelo gaara uun kuma gaabna ee waa caam weliba waxa weeyaan qofka muuminka ah waxa uu dareensan yahay cibaadada ilaahay meel walba in laga rabo tallaabo kastuu qaadayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala kaga baqo fi siri waalcalaaniya meel kastoo uu marayo iyo tallaabo kastuu qaadayo waayo walaalayaal calmaaniyada waxaa la yidhahda alcalmaaniya oo yacni ku dhisan faslu diini can idawla in waxa weeyaan had iyo jeer la kala saaro diinta iyo dawladda ayaa waxyaabaha shicaaraadkooda waxa kamid ah inay diintu ku kooban tahay uun calaaqada qofku ilaahay la yeelanayo iyo marka masaajidada uu gelayo laakiin markuu suuqiisa imanayo ama ganacsigiisa uu tegayo ama meelaha kale uu iska tamashlaynayo waxay ka dhigaan sidii waxaanay diintu shuqul ku lahayn oo diintii ayaa waxay ku soo ururiyeen masaajidka dhexdiisa walaalayaal waxaan leeyahay dumarka noocaasa aragtida noocaasihi ma aha aragtidii islaamka waa aragtidii calmaaniyada in diinta masaajidka uun lagu gaar yeelo banaanka iyo dibaddana laga soo xareeyo oo la yidhaahdo banaanka diintu shaqo kuma leh waxaan leeyahay walaalayaal meel walba diintu ha idinku xukunto meel walba dabarka diintu ha idin qabto ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa haddii kale waxa ogaataan markaad masaajidka ku xijaabataan waad cibaadaysanaysaan waanad saxan tihiin laakiin waxaad ogaataan markaad ka baxdaan ee xijaabka aad dhigtaan inaad macaasi iyo cisyaan ku jirtaan oo yaa kuu damaanad qaadaya inay naftu kaaga baxdo adoo cisyaan ku jira oon cibaadada shaqo ku lahayn waayo xijaab la-aanta iyo dadka inaan lagaa dhex garanay waa macsiyo waana cisyaan aada iyo aada u weyn walaalayaal markaa dadka waxba ha tixgelinina waxaa la yidhi riba naasi gaayatun laa tudrak raalli ahaanshaha iyo rabitaanka dadku oo waxaan la gaadhin waayo qofkani wuxuu raallida ka yahay kan kale waxaa laga yaabaa inuu ka xumaanayo laakiin ilaahay un baa la raalli geliya oo had iyo jeer xaqu hawada dadka ma raacsana walaw itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalard waman fiihin waxaan kusoo gebagabeynayaa oo su-aashaa jawaabteeda aan kusoo koobayaa dumarkaasi ilaahay subxaanahu watacaala ha kaga baqaan masaajidka iyo suuqa iyo meel walba haddii kale waxay u bandhigan yihiin cuquubo rabbi oo caama ciyaadan billahi subxaana wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekh su-aasha kale ay kuleysa aligu badan marka in yar uman kasoo qaadan doonaa insha allahu tacaala su-aasha labaad waxa weeyaan sheekh gabadhan waxay leedahay ninkay gushaadku cunaa ana waa necabahay markuu cunana waanu isku qaylinaa ama se waanu magaranka mashaakil baana dhex yimaada marka yani maxaan ka yeelaa maxaad uga talin lahayd baleeda gabadhaas
waxaa walaasha muslimada a kula talinayaa ee lagu iskileeyey ninka qaadka cuna waa imtixaan horta imtixaanka iyo musiibada ku habsatay inay ilaahay dartii ugu sabirto oo ay dul qaadato taasi waa qodob waayo yacni qaad cunistu waa balwad aada iyo aada u xun qofku hadduu bartana waxaa laga yaabaa dhaqan xumo badan iyo dembi badan inay ku rido marka horta waanada koobaad een gabadhaa kula talinayaa waxay tahay horta ha sabirto oo ha dul qaadato waa imtixaan iyo ibtilaa'i qodobka labaad waxaan leeyahay yaanay ka daalin inay u naseexayso inay ilaahay ku cabsi geliso inay xaaraannimada qaadka u sheegto inay tidhaahdo war ilaahay ka baq oo waxani waxa weeyaan dhaqankeena iyo dhigashadeenna iyo diinteenna iyo dhaqaaleheenna midna uma fiicnee waxaan iska daaya inay tidhaahdo qodobka saddexaad een kula dardaarmayaa waxay tahay inay ninkaa u kaalmaysato nasiixadiisa cidda uu wax ka qaadanayo ee culimada cilmiga leh waayo waxaa laga yaabaa nin waliba inuu cid usoo joogsado ama cid uu uqabsoomayo ama cid uu wax ka qaadanayo marka iyadu hadday ka quusato hala ha adeegsato oo hala kaalmaysato cidda uu wax ka qaadanayo oo waxa weeyaan ciddaa ha adeegsato waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu hanuuniyo ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa ruuxa dumarkaa ee dhibaatadaa ka ashkatootay ilaahay dhibaatadaa inuu ka dulqaado ninkeedana uu hanuuniyo xumaanta iyo xaaraantana uu ka xakameeyo taasaan ilaahay subxaanahu watacaala u baryayaa wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekh su-aasha kale wala- waxa weeyaan gabadhu haddii ay ilmo caloosha ku fido ama ay uur leedahay ma la furi karaa
waxa weeyaan horta sida saxiixa ah dalaaqa wuxuu u qaybsamaa talaaq sunni ah iyo talaaq bidci ah waxaa la yidhaha atalaaqu sunni dalaaqa sunniga ah waxaa loo yaqaanaa ee sunnada waafaqsan ka gabadha la furo marka ay dhiigga caadada markay hesho ee ay ka maydhato iyadoo daahiroonu u galmoon waayo si raximkeeda dee inay waxgalan iyo in kale looga ilaaliyo salaata sunniga ah waxa weeyi ka gabadha la furo marka ay caadada ka maydhato ee ay daahirowdo intaanu ninku u dalmoon ka hor daahir suhrigaas furitaanka uu ku furo ayaa la yidhaha waa salaad sunni ah ama iyadoo waxa weeyaan uurkii intay dejisay oo ay ilmihii waxa weeyaan ay dhigtay xaaladda noocaasa bacda alwadci ay waxa weeyaan xaaladda uu ku furo taas ayaa waxaa la yidhaha waa salaata sunniga ah laakiin waxaa la yidhi gabadha iyadoo uur leh hadduu ninku furo horta waa talaaq bidci ah oo ninkaasi bidca ayuu ku dhacay laakiin talaaqaasi wuu fulayaa hadduu arrintaasi ninkaasi ku dhaco sunnadii wuu khilaafay bidcaanu ku dhacay laakiin waxay culimadiis weydiiyaan talaaqaasi ma fulayaa mise ma fulayo xaqiiqadu waxay tahay inuu dhacayo oo talaaqaasi waa u dhacaya waanay furmaysaa gabadhu laakiin ninku wuxuu ku dhacay sidii sunnada ahayd si khilaafsan wallahu aclam
jazaak allahu khayra sheekh su-aasha kale waxa weeyaan sheekh qof dumar ah oo raacda gruub xajka tegaya bilaa muxrim xajkaasi muxuu yahay xukunka xukunkeedu muxuu yahay arrinta
xukunkeedu waxa weeyahay haddaynu soo koobno way jiraan culimada bar yidhaahda hadday rufqa saalixa dad wanaagsan hadday raacdo oo looga aamin yahay dhibaata inay ku dhacdo iyo fidno way iska raaci kartaa culimada barkood waa yidhaahdaan laakiin mar walba waxaa laynagu adoonsaday sida daliilka iyo kitaabka iyo sunnada waafaqsan marka kitaabka iyo sunnada markaynu raacayno ee hebel iyo hebel iyo qiila waqaala aynu dhaafayno waxaynu leenahay ma banaano gabadhu inay xajka u baxdo muxrim la-aan walow xataa hadday rufto wanaagsan iyo dad wanaagsan sii raacayso waa ka xaaraan inay xajto iyadoon muxrim lahayn dembina ma laha waayo ilaahay wuxuu yihi walilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waxaana culimadu ay kusoo daraan istidaacada iyo kartida xajka xagga dumarka waxa kamid ah wujuudu maxram hadday markaa maxram weydo mustatiicba maaha oo ilaa intay maxram helayso waxa weeyaan dee qof awooduleba ma aha marka waxaynu leenahay sida saxiixa ah ee daliilka kitaabka iyo sunnada waafaqsan waxa weeyaan waa inaanay rufqada raacin ilaa intay maxram helayso mana banaano arrintaa iyadi wallahu aclam baaraka allahu fiika su-aasha kale ee ugu dambaysa waxa weeyaan sheekh qofka dumarka ee nifaaska demigii nifaasku uu ka go-ay ee afartankii cisho u birsantay ee haddana aan weli daahirka ahayn salaada miyay ka tegaysaa iyadu
marka maxaa loola jeedaa aan weli daahir ahayn waad u daahirooday haddii nifaaskii ka go-ay nifaaskii may weli kamugeyin afartankii ciddadii unbaa u dhamaatay laakin weli nifaaskii kamugeyin weli weli waxbaa jira
marka macnuhu waxa weeyaan masaladaasi laba taraf bay leedahay ruuxa dumarka ah horta nifaaskeedu waa dhiigga dhalmada eh isagu xad mucayana ma leh waxba laga yaabaa muddo afartanka ka yar inuu kaga go-o afartan inuu gaarana waa laga yaabaa marka waktigii saxaabada siday saxaabadu tilmaameen muddada ugu badan ee dumarku ay tirsadaan dhiigga dhalmadu afartan bay ahaan jirtay markaa su-aashu waxay noqonaysaa haddii dhiiggii afartankii uu dhaafo oo xadkiiba uu ka baxo maxay yeelaysaa su-aashu saasay noqonaysaa marka jawaabteeduna waxay noqonaysaa dhiigga dhalmadu hadduu afartan kaa dhaafo oo bilaaxad uu noqdo waxa uu noqonayaa markaa dhiiggii dhalmada maahee dhabar furan buu isku rogayaa haddii dhiiggu uu dhabar furan noqdona gabadhu waxay u mucaamaloonaysaa sidii qof daahir oo kale bimacnaa ka tegi mayso salaada iyo soomka iyo cibaadaadkii oo dhan ka tegi mayso laakiin waxa waajib ku noqonaya inay salaad walba u tahaaro qaadato waayo qofka noocaas oo kalea fuqahadu waxay u yaqaanaan daa'im alxadath waa qofka xadaskiisa uu joogtada yahay yacni dhiiggiibaa si joogtaa uga socda ama qofku kaadidii ma xajisanayo ama neefti iyo wax lamid a qofka noocaasee daa'im alxadathka ah waxaa la yidhaha salaad walba waa inuu u tahaaro qaato marka gabadha muslimada ah ee dhiiggaa istixaabada ama dhabar furanku uu ku dhaco salaadii iyo cibaadadii ka tegi mayso waxaana loola mucaamaloonaya sidii qof daahira oo ninkeedii waa jimaacayaa cibaadaadkii way la imanaysaa laakiin salaad walba way u tahaaro qaadanaysaa maxalka dhiiggana karin ama shay intay ku adkayso unbay waktiga salaada uu soo galo ayuunbay tahaaro qaadanaysaa ay tukanaysaa sidaasaana cibaadadeeda ku wadanaysaa wallahu aclam mustaxaabo ayaanay noqonaysaa marka nifaaskii way ka baxaysaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekh halkan waxaa jirta sheekh gabadh xanuunsanaysa oo leh nooga duceeyo ma garanaysa ilaahay subxana watacala inuu caafiyo ula duceeyo sheekh ilaahay khayr
بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا شافي منك الشفاء وبيدك الشفاء ولا شفاء إلا شفاءك وبشفائك اشف هذه المريضة شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما ilaahu ruuxaa dumarka ah ee ducada laga codsatay allah yow cudurka caafimaad ugu bedel ilaahu dabaylaha ka raaci ilaahu kurbada iyo dhibaatada haysata allah yow ka kor qaad ilaahu caafimaad caajila ugu bedel ilaahu kurbada ka qaad ilaahu xaajada iyo danta ay leedahay sii ilaahu caafimaad degdega sii wasala allahuma calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baarak allahu fiik sheekh ilaahay khayr iyo xasanada kaa siiyo halkaa ay inoogu joogto insha allah baarak allah fiik sheekh salaamu calaykum jazakum allahu khayra wabaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu